ciidamada dowladda soomaaliya ayaa howlgal waxay ka sameeyeen xaafadda howlwadaaga magaalada beledweyne howlgalkan ay sameeyeen ciidamada dowladda ayaa yimid kadib markii askari ka tirsan ciidamada macaawisleyda lagu dilay qarax miino duleedka magaalada beledweyne goobta uu qaraxa ka dhacay waxaa tagay gudoomiyaha degmada beledweyne iyo mas-uuliyiin kale gudoomiyaha degmada beledweyne cismaan dhicis owdhow ayaa ka hadlay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun maanta nin nin dhallinyaro ah oo macaawisley ahaa maanta nooga baxay meesha hadda aan taagannahay waa qaybta maarata qaybta maxay ahaatay bacaadada oo laamiga ah marka allaha u naxariisto haddaana waxaa ku hool jiray ciidamadii amniga qaybtii muxuu ahaa ii sheeg main action iyo jabuuti marka insha allahu biidnillah alkariim waan lagu daba juraa insha allahu inaan dhowaan la soo qabtaa insha allahu aan ku rajo weyna haddii ilaah yidhaahdo waa dhagar qabayaal waaya ma ma fiirinayaan dhibaatada maarata hadhow aakharo ugu imaanaysa ma fiirinayaan waman yaqtul mu'mina mutacamidan fajazaau jahannamu khaalidan fiiha waqadib allahu waay ma fiirinayaan marka wataquu fitnatanna waa la yidhahdaa fitnatan laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa marka dhibaatadaasi kolba uu ninkii geystay u taallaa marka insha allahu waxaan leenahay waxaan leenahay insha allahu dhagari qabayaasheena waa lagu daba juraa insha allahu dhowaan in la soo qabtana insha allahu waan ku talaga jurnaa insha allahu